Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salaatin salaame, salaan ka bacdi. Een talaabadan koraysa noqon ma haytay horta in halka maaragtay een wasaaradda aan roogin helshaa wareejiyo een tan aan hadda la indiibi cusubna helshaa la wareego kabacdana warsha howlaadkii wasaaradda cusub een ana diyaargarintiis bilaawo howlahan ku iibsan aan ka bilaabay horta meela hayti haddana runtii walaa mudnaanta gaarka calemay waa barnaamij horey u socdeen oo la xiriira howla wasaaradda aan dareero fadhi sidaas unad bilo hadda ka jaran tuma iyo kowti waa may haytay maalintii daafurka yaa haytay melaros dhismaha maamullada dowladaha hoose iyo hirgelinta sharciga dowladaha hoose ee lanfadheeda yaa haytay walaai kadambooyana runtii may baa la bilaabay howlii yala haytay aragtay hirgelinta hanaanka barnaamijka wadajir frame la raw oo kabahoween dadka kaaladeen guud ahaan dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyagoo kaashadaeedo caalamiga marka howlaan ku mudnaantale taaswo hadda meelo kamid ee gobolada ama degmooyinka koonfur galbeed may ka socdaana wacyigelin la xiriira hirgelinta barnaamijkaasayto la rabo aragtay wadajir frem marka howlo ana wadna howlaasa kamid ah hadda may baa ku maqnahay safar safarkaasayto may bahayay magaalada una kala qeyb galna dowladda federaalka wasaaraddii arrimaha gudaha iyo wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada dalka una kala qeyb galna marka jubbaland si una aragtay daafurkaasayto oo hirgelinta barnaamijkaasayto qeyban ka nagana runtii mayba dowlada malas ururo badan aqooyan dowlad goboleedyadii aqooyan beesha caalamka runtii ka qeyb galay barnaamijyadan balaaran ahay sidii maaragtay horeyba una ansuubani silamid ah marka howlahan ku muhiimsan ada howlahaas kamid ah sacaadtu wasiir wasaaradii ta hore ee aada insheegdi in aada wareejida ee xanaanada xoolaha dhirta iyo dalxiiska iyo duurjoogta wali haytay wasaarad markii aada xigyo gobodaasi aduud eh oo hanaankii wali lakoysatay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo omlahayn xafiisyo iyo weliba shaqaala oo wasaaradda rigdika eh markii aada hata wareejiyaasi nin sheega kortee walaagii aada wasaaraddaas ku qabatay muddadii aada xigyo haytay
runtii mayb waa horta howlasayto howl eed aragtay miisaan badan culusa yahayti khaasatan howlna wasaaradda sida adiiba sheegtay markii ana la wareegaye dee wasaarado dhan aduud ahaayeen bilow ahaayeen oo wasaarada markaasayto jaran amisana wal mas-uuliyad ah oo hanti ah ama xafiisi ah ama shaqaale iyo dhaqdhaqaaq ee lala wareegay runtii ma jarna laakiin si wanaag marka hadda aan wareejiyahay may ilaahay mahadiisa ahaa in aragtay wasiirka aan ka wareejiyay howl muuqato tusaale haddii aan qaada wala aan ka wareejiyay may baa kamid haytay xafiisyo wasaaradda landhisi oo sikaaladeen maylaros hay-adaha care i c r c iyo hay-adaha i c r c care iyo maylaros cobi iyo wasaaradda iska kaaladeen oo lamaxarun laka dhisi degmada afgooye oo lanka tala galay xarumo xoolo laka daawayaw su kamid ee qalabshe aan dhamaystirin iyo daawadii iyo qalabkii xoolo aragtay laka qalaaye laka qaliinka iyo daaweynta iyo kulli oo habaysan oo dhamaystiran ku kaleeto oo covid stay isuna dhismishii dhamaaday laakiin qalabayntiis dhiman hadda la sugahaya yaa afgooya yaa halka wareejiye baydhabo halkaan ku wareejiye maybua saas lamid ah xafiis lanka talageli in howlo laka daaweeyo oo xarun clinic ah oo laka dhisi meelo raawira oo dhisti hay-adda maylarewsa kobi oo qalabayntiis dhiman iyo ku kaleeto hadda laka dhisaayo suuqa xoolaha oo aysiasi iyo dhisa doonta oo dhammaantii oo ballan qaadeen iyo aragtay si aragtay dhabeen qalabeeyaan oo walaahi lanka baahanya oo dhan daawo iyo qalab meel ka diyaariyaan marka kan afgoy haddii ana keen qaada may qalab miisisi kuraasa la dhiki may la rewsa may baa la dhikay may la rewsa armaajo frinitira la dhiki solar la kiri qalabka soolaha iyo daawooyin tiro badan oo oo lanka talagala xoolaha ayaa la dhiki afgooye aan kale saas oo kale naga doonaan may kale runtii ana ka wareejiyey wasiirka xarun oo runtii ka kooban dhowr dhol xafiiska wasiirka xafiiska maaragtay wasiir ku-xigeenka iyo howl weyn oo lanka talagalay qeyb kamid ah xokeynta qeybna shirarka qabdow hata runtii eed qiima le waa la dhiki kuraastira badan oo kuraasto shirarka yaa yaa la dhiki ilaa soddon kursi diirasa miisas miisaska shirar shirarka iyo miisaska xafiisyada iyo kuraastiyo yoona aragtay yaa yaa la dhiki kuraas fadhe oo runtii eed antaya le yaa la dhiki oo yaa la meeliya ka wareejiyey may ka wareejiyey saddex computer mid kamid a laptop afshe iyo may kale ku wareejiyey u s b oo runtii lama xabe ah oo la socdaan combyuterada may kale ku wareejiyey lama printer may ka wareejiyey lama armaaje may ka wareejiyey lama comodiin runtii may waa iyo walqabadkii wasaaradda muddadii yaala jirtay walaa documentahay iyo walaaqshahay shaabadii wasaaradda maylarows iyo shaqaalo runtii tiro badan oo dhammaantiyoba emarkii laka reeba qof i lama laka reeba oo ilaa tumon i waldheer deera kulli soo takhaatiir hoolaha ah oon ka horeeya agaasimaha guud ee wasaaradda oo wax kabahi dugsiga xanaanada xoolaha suudaan lamada kun iyo toban iyo afartii intii ka dambeysay oo dhalinyaro fresh runtii oo jaamacadaha ka baxeen kulishi takhaatiir xoolaad eh yaa maamulayaasha degmooyinka iyo isugudaha gobolka kulli yaa aragtay runtii yaa ku wareejiyey oo dhalinyarada maaragtay deegaanka er marka dad meel nool oo dhan dhaqasa yaa runtii ana wasiir ka wareejiyey hase yeeshee may uun nasiib darro ahaa shaqaalahaas ethiobiataneen hore hooseeyo ilaa iyo hadda walmishaar oo joogta iyo helaana oo si maaragtay iskaa shaqeeyaan xarunta saasetana kaniisanyin runtii yo nigisan weliba oo raalle ka ah weliba wadadaan ilaa iyo hadda
sacaad wasiir inta aad ku warqabto ogaalka oo ad ahaytii wasiirka xanaanada xoolaha koonfur galbeed heerka oo caafimaadka xoolo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya usamaraayey oo badan iyo lawadaag
runtii mayb waa jiraan maylarows xoolo maylarows cudurro tiro badana runtii yaa jiraan sida la socotaan hase yeeshee mayb waa dhibaatadan ka weyn meelo jirtay xoolo meeliyo ku noolyin iyo maamulka kiigayna meeluu is aragtay awoodis ka koobantaa marka egta in aid aid aragtay shalduwanyin hase yeeshee may baa runtii aid aid an amaanay in aragtay dhowrkii sano burburkun jari oo dhowr iyo labaatanka sano in jareen njooya ama hay-ada aragtay private ee madax banaan oo aqoon iyo khibrad dheer aan leh xagga maaragtay adeega caafimaadka hoolaha fuliyaayeen oo tusaale laan qaado karo hay-adun la araawo oo kabaha weyn takhaatiir tii hore ee xoolaha oo dalka wala ka baradeen iyo dibaddaba takhaatiirtaasoo xiriir wada shaqeyn ala weeladeen takhaatiirtii hore iyo kalkaaliyaashii hore gobolada degmooyinka uga jireen oo runtii awoodiyo iyo maaragtay tayadiyoba iyad an ballaaran oo litun gobol oo dhan aragtay kafidsan mankismaayo inuu doolow inuu mailahos ilaa iyo bokool elberde inuu ilaa iyo shabeellaa hoose guud ahaan intaas aragtay awood an weeldan iyo aragtay iska fidayaan oo dad takhaatiir ee runtii oo baadiir hoolasha dhaqadaayeen oo tuulooyinka degan xiriir la weeldhabeen marka dadkaasa aragtaya runtii inta badan laga adeegsadaaye xoolo daaweyntiyo iyo dalidiyo iyo aragtay kuwarbixintiyo wasaaraddana maydii baas runtii siday dhiirigelin eh in aragtay wal isbaare un anen dhikana oo walaqabada un an kanagana hooli socodkii oo iyadoo dawladda anjar anjarna socodkii oo unan ka dhiirigelin in hooli sii wadaan oo maaragtay maadaama awoodda dawladda koobanay tay ilaa heerkaas eegto aan ka fido korno markaas marka runtii dhibaatooyinkii xoolaha foodkaaru badan saameeya fadi inta badan walbadaha ka badbaadeen runtii laka badbaadiye ilaa haddan howlaha sayto dareeraan runtii marka amaan balaaran anjeriye dadka sida aragtay runtii dhowr iyo labaatantii sano dawlad burbur ka jaray ku dadaaleen hoolama hoolo in aragtay la socdaan xaaladiyo oo meel ka rogaan aragtay an ka seedayaan
sacaadta wasiir wasaaradda hadda xirjiyada king magacaawi arrimaha gudaha markii la fiiriyey waliba waa wasaaradii hor yaalan shaqooyin iyo kumid ayin tan uka horeyta oo ah inay hadhista hanaankii dowladaha hoose ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo bili unaha kugudubni tumi ikowti la dahfuray marka ada fiirda marka hoolo adhakii wajahan iyo bajad laanta wasaarado koonfur galbeed soomaaliya ku dhaqaaga waasin isleetaa hool culus yaa hortaa yaala oo unbahan dhabar adeeg eedan badan
runta waxa weye horta hoolon kumiinsan waaye sida la socota nidaamka dawliga ah oo hadda kahana qaada hay-adka mayb waa dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo dawladaha hoose ee deegaanada saddex kategori ama jaranjaro dawladeed yaka jara dalka oo dastuuri ah saas daraaddeed marka runtii ma la yeersado karo maana ma la yeerso karo mama la fududaysado karo miisaanka dhismaha aas-aasiga ah ee hoose laha ka bilaabow oo runtii la fadaw in markaasito hadeera ilaa heer federaal ama heer qaran hadeera ku fududna ah mayb waa maamul id baaxadle ballaaran toban iyo sideedka degmo koonfur galbeed ilaa iyo hadda maaragtay oo la aqoonsinya iyaa la ka dhisee maamuladaasayto deegaan weliba duruuftiis gaarka ayaa leye dadshay gorashadiyo iyo midnimadiyo iyo maaragtay daacadnimadiyo iyo taakuleyntiyo iyo runtii bees an ah ee dhismaha maamuladaas la dhisi doono waayo dadkaas la dhisaw may waa dadkii maamul fadi waayo dowladda deegaanka baarlamaankii deegaanka waaye degmooyinka caadiga may weeladayna labaatan kow xildhibaan iyo weeladayna oo heer deegaan ah degmooyinka caasimado ena may weeladayna labaatan iyo toddoba xildhibaan oo dowlad deegaanka ah marka dadkaasayto may lambaahiya in yoo nagadaan dad tayo leh tiro shideedii mahayna oo dadkii ummadaasayto xambaaro fade mustaqbalsha in yoo nagadaan iyo lambaahiya dadka sida dhabta ah anfuri doona adeega shacbiga lanka tala galay in la deersiyo dadka mas-uuliyadda anka weynka saaran ya nagada doonaan dadka sida dhabta e lala xisaabtamo doono ya nagada doonaan marka dadkaasayto yaa lambaahay in nagadaan dad hel an ah mas-uuliyaddaasayto balaaran marka culeysay walet runtii hase yeeshee sharca yajara oo oo runtii kabaho weyn guud ahaan dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka oo wasaaraddii arrimaha gudaha dabar roogto sharcigaasayto sharca midaysan waaya oo oo degmo walba sida lanka fuliya degmada kataala koonfur galbeed lankafulia degmada kataala jubbaland ama sana puntland ama galmudug ama hirshabelle lanka dhaqan geliya waaye sharca midaysan waaye marka sharcigaasaa runtii walwalba marka yaa hogaan eh kaasaana lan adeegsade kaasaana shal xadide qaabka shaqo wanaaga iyo aragtay controolka iyo maaragtay hirgelinta shaqooyinkaasi toolus dhinaga kale mudane wasiir wali haytay gudoomiyihii guddiga gurmadka abaaro koonfur galbeed soomaaliya fasalkii hata una hakamoodni inkastoo rajo badan la qabi hatana dadka weli ku dayriyo hayan erakorne dhamaati abaarti oo dadka markun haysadan dalag ka filan oo hangoy
runtii maara korna abaarti runtii waytan waqti habilaawati masiibi hayti oo saameyn guud kuwaaltay dalka guud ahaan gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed dadka cadadiyo lakaga yaasay ilaa iyo boqol iyo siddeetan kun iyo googo in aragtay iyo akbaraka cambay dhow shaleediye dad yar ma ah saameynta abaarta ilaa hadkaasaa maaragtay tusaale ahaan iyo lanka qaado karo hase yeeshee runtii eed iyo eed yaanka mahad naqaana shacabka reer koonfur galbeed gudaha dibaddaba majaradhe gurmud hagar la-aan ee waa suubiyan runtii qof walaayo awooda yaa unhuri saase lamida dowladda dhexe yaana dadaali caalamkana runtii eed iyo eeda hangurmudi badbaado badan hala suubiyey alxamdulilah dadkayna hoostayna baaha maka dhamayna lankii hadeeri meelo dowladda maamulaasa runtii dhib kastaba haqabo badbaadi an badanaayan marka laka reebo dhibaatada shombiyoodka usalakooyi hase yeeshee ilaa hadda may qiraan amisana an idaayan adduunka iyo soomaalidaba in abaarti an dhamaana oo dhul badan oo tusaale an qaado karo gobolada qeybo kamid ah bakoolba an ka xoog badanaato bay qeybo kamid ah iyo shabeellaha hoose oo isuna daafto oo dhan ah in roobkii la filaayay anka maaragtay anka qubana ama sana eed anka yaraayay oo beerogay anbana xoologeyna waa la aragtay nololeen kalena oo qaarshoba anqaxan meelo kale roobka ka dhiye oo dadkii barakacyo shaayeen baydhabo iyo meelo kale seedeen rajadii roobka markii koyti oo iska deen iyo reedhan nagadan meelka nagadan waayeen birsho markaas may daliila maxaa abaarta ee dhammaana oo weli teeganta oo jarta saas daraadee may baa ummadan sheegane abaartii ma dhammaana ee weli dhibshe jara deegaanadii haysadan oo shacabkii weli dhibaatadii hayd oo biyo la-aantiyaa jarta baahidiyaa jarta marka caalamka iyo dawladda dhexda mayba kabaaqane ama weydiisadaane in maaragtay nanas dhigane lan arnaa abaarti dhamaati lan arnaa anka daweyntii mudane wasiir waliba jaray raashin gargaare oo dowladda turkiga anka tira galay dalka soomaaliya may baana mar sheekh nuur baaruud isku waramaay sheegay in saami qaybsiga raashinkaas mucaawanada ee maamul goboleedyada dalka oo dhan ba qaab siman lanka qeybiyi doono raashinkaas mucaawanadahay intay ka dambooy ogaalka
runtii waxa weye raashinkaas in lan qeybiyi maamul goboleedyada iyo banaadir yaa kabaaqen ama nin sheegen guddiga gurmadka abaaraha heer qaran iyo dowladda federaalkaba ayay siman yaa la wada siiyey odgaarlanka eexida majarna hase yeeshee qeybtii koonfur galbeed weli mahagalna galanta guddiga gurmadka abaaraha koonfur galbeed galantiyo weli mahagalna weli may ka jartaa galanta guddiga gurmadka abaaraha heer qaran iyo dad aragtay ganacsato eh oo contracto lakasii ama lakala heliyey raashinkaasayto iyo kasinana dadkii lanka talagalay iyo deegaanadii lanka talagalay marka maadaama weli galantaas ka jaraan sugahayna mayna rajayane in waqtiyadan ku dhow raashinkaas hadeeri doona gobolada koon galbeed
eed iyo eed yaan mahadsanto mudane wasiir mahadsanay mukhtaar